magaalada nairobi waxaa maanta markii labaad gacanqaad iyo buuq uu ka dhacay aqalka baarlamaanka ee dalka kenya kadib markii sida la sheegay xildhibaanada xisbiga jubli ee talada dalka haya ay la wareegeen gudaha aqalka baarlamaanka wax yar uun kadib markii xubnaha xisbiga mucaaradka ee kood ay isaga baxeen xarunta baarlamaanka xisbiga jubili oo leh aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya ayaa isbeddel ku sameeyey xeerka doorashada iyo xulashada xubnaha lasoo dooran doono sanadka soo socda ee labada kun iyo toddobiyo tobanka khilaafka iyo gacanka hadalka ayaa yimid kadib markii xisbiga jubli uu soo jeediyey in goobaha fogfog ee aanan isgaarsiinta lahayn ee kenya ay doorashada oga dhacdo habka diiwaangelinta gacanta taasoo ay ku gacanseereen xisbiga mucaaradka ee kood xildhibaanada mucaaradka ayaa maxkamadda ka dalbaday go'aan lagu joojinayo doodii socotay waxaana sii xoogaysanaya walaaca iyo cabashada ay muujinayaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee xisbiga kood ee dalka kenya hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee kood raila odinga oo isna hadlay ayaa sheegay in xisbigiisu uusan marnaba ka ogolaan doonin xisbiga talada dalka haya ee jubilee inay wax ka bedelaan sharcigii doorasho ee hore loogu heshiiyey khadar maxamuud xareed v o a nairobi